ciidan mahadsanto cabdiqaadir warcade bajaajya horta maadaama beesana ku qaadahay beesadaasay kuley walwalba oo meel oo dawlad ku jarta walwalba oo shicibka iyoona dawladda markaasi iyo wada shaqeyn ee ku dhexayta haddii bajaajya ta haddii ganacsatada eeta bajaajya shiliidii oo laygii beesmay ku qaadahay dukaamiyaalka saashaato laakiin hadda maadaama barnaamijka usaeeyey koo ka saabsan bajaajleyda mayba lahaa beesadaasii la qaadahaye ini mayban argayeeda markaas too jid ayaeta sababtaan inka jidayona maybu aha wadan welba dawlad welba may oo horumartay mayba ku hormaraase canshuur iyo nay walyaabo oo bulshadii mase ganacsatadii laku qaadi marka ibni aadanka dhahno isku halma e koo sheega mayban argo kore koo qaladaan argo koro koo saxa aan argo koro laakiin haddii aada dabagalla welwelba falanqeyn aad kasuu bada mehakin bahase marmar ini oo yeeta too oo jidha yeeda eta okay ida maasanta yaxya adin fikirka
fikradday horta may haddii aanu ku hadala manaa bajaadle iyo manaa dhaqdhaqaaqa gaadiidka manaa may ladhahay magaaladan bay dhawo ku howlgalayaan ama banaansheennaga toy mise gudanaga toy ani fikradday may aragay may ladhahay nidaam dawlad ee haddii oo jiro oo may ladhahay nidaam dawlad ee dhaqaale lagu qaado baawarta baawarta in iyo halaan waay horta jidid oo manaa baawarta ka shaqeeya koraan oo muhiim ah qodobka koowaad qodobka lamaad ma etaa baawarta haddii saddex bilood la tarsmataalaha tili goosadoy saddex bilood lagi dhamaaday dadka shaqehan baanga hiraabti markii sadiidi bilood dhammaatay may la fadaa in digning la siiy baawureydii la era tarsmataalahi dhammaaday sadiidi bilood siin dhammaatay tarsmataalahi may laaraay muddo may laaraay shan beri gudaasho mas labaatan beri iska diiwaan geliya manaa walaaginha goosado digning aan la siiy hiraabta waa koob bari wali bajaad la araay askara lahandiri oo isku kuusaday bulshada mayb waayaaba dawladda macnaha raallin in macnaha oo maylaray la shaqayta laakiin dadka dawladda ee nidaamka haya maamulka haya meel ku fadayhe in shacabkii oo maamulayaan si nidaam ee lang maamulo in maylaray la hawada kuuso meelili jeyma ah haddii tarsmataalihii dhammaaday meel ku faday nidaamka dawladeed macnaha mayb in digniin la siiyo tarsmataalihii dhammaaday diiwaangelinta tarsmataalihii cusboonaysiday muddo tumushan beri qabtaan hata wadilera nidaamkaasi macnaha nidaam fayle ay lahay tarsmataalaha macnaashay macnaha may buahan tarsmataalo ama may laraay buuqa baawurka dawladda may laraay haddii tarsmataaliya goyta gaadiidka tarsmataalaha may kaleeyin gaadiidkan shila galo koraan gadoomo koraan qofa dhawo koraan tarsmataalihii gaadiidkii macnaha sanadkii may miil inku dhaka ma kaleeyin tarsmataalahaas gaadiidkaasi wasaaradda gaadiidka haddii shilalkan baawurta dhiyaan ma inku qorshaysan in macnaha la qabato bulshadii maabayaaloba hata geeg
okay gordi marka abomeno su-aalo mal haddii in digniin la siiy hadda wali dhiiday geeg oo kale gal goosoy oo kale yani bajaajadii lah aruuri gala goosada tarsmataalaha arrintaas mayl erekor horta niyow iswereeriyey uu idhe wala eroo jara haddii geeg ana ka era afargee haddi ku dib aya iniskooyana waraaqa kiin qori haanshadan mayba caddeeyase maalinta anad iniskooyana haanshadii may fiirsaasaas ini maalintii anad iniskooyana ka qoranta maalintii anad iniskooyani haddii lideera oo adiin iinkooyo waayto ma ha iindigni eraaseed hakiindigi tarismataalagan lugooya an horta tarismataalaga allagay ku alluun laakiin haddii oo wal sharca mase oo wal jar an haadafan tun bulsho iyo ka noole magaalada baydhabo intun qof yaa bajaaj wadato oo waaye arag e oo dawladdii iska toosanayti hamareen madayara fadna haddii marba oo a suurtagali ini bajaajala ku qaadayo suurtagali anama ilata ini horta tarsmataalaga is markaasi shay jara oo sharca usiiyey digniinta dhinishe walahanis digoomala saddex bilood kudib iyo lasku qaaday ma erne sideedii bilood waaba dhammaatay baa tarismataalaga waa kiin qaaday bajaajta lakiinka dhejiyay amantii dhammaatay exbair usanagadi ogaado kortay wal oo digo unku baahan ma ah way laku yaaba dadka qaar mashquulka iyo duruufo dartiya ka sababta inay sideedii bilood ba hoos gala iyoon ku warhayna qaarsho idoosha iyo ku biiladaah marka wasaaradda ma hayna intii xitaa nidaam kale uma marta dadkaasi digniino oo maalmo fursad lansay laakiin inagana galgooysoy haddii oo lanwelba us markaasi ku mashquuli mase us hilmaami adoolka horta kiilata ina shaksi walba oo sideed bilood fada markiisu hilmaami walaa gudi galan ina shaksi walba idis lanka seedo geek way deere in wasaaradda koy geek way deere wasaaradda koy ma erow lan walba idis ma inka seedo keliya meelilaka aragow maybwa haddana bajaajyadii maybay shalayen ee ibii dadlan shalbi meeliyolaka koro ma koro maybwa goobtiyo shaqa haatoy bashantaraara magaalada haatoy wadada wasaaradda haatoy xaafado gudaasha meel walbayo ka shaqeeyaan yalla kaga wadeen okay inaga doona ee bal yaxya adin ee gal goosaytun ee digniinta la sii may ku erlayn horta mayl araay tarasmaltaalaha digniinta la siiyey mayl araay ee digniin maamaysiinaba bajaadleyda bajaadleyda mar b a a aan shaqeeyaan haanoona may bajiisa lari labaatan afar saba shaqeeyahoyan bajaadda markii tarasmataalalan gooyo mase buuqo baawurka mase taarga nagatoy mase liisan nagadoy shaqada hata e may la dhahay ee bajaadda haddii la ere b e may la dhahay e haddii la ere saddex biloodla iin goytan saddex biloodla may la dhahay ana may ku shaqeeyahoya bal e may la dhahay ee bal imay shaqeeyahoy ibarleyb shaqeeyahoy bal ibar macnaha mayb waa idda inka xaraysanta waana tarasmataale saddex bilooda in goyti adag bal ibarna idda inka xaraysanta bal ibarna macnaha may la araay ani shaqeeyey tarasmataalihii la ingooy markan bal ibar leybka shaqeysay waan saddex bilooda in goyti adagi maadaama shaqadii looga wadaanee bajaadliyda hata bannaan may la dhahay mima shaqeeyahoyaan bannaanna mambaho koraanga la edhi haddii magaaladii gudaashiilay macnaha lahka koobay magaaladii gudaasheena ay biili kuwelay macnaha tumo ishan beri may la dhahay sadiidii bilood macnaha may la dhahay hal bil iyo barleyb ku shaqeeyahoy tarasmataalo sheena liliye may la dhahay jididkiina may la dhahay walbulunku ku qabadahoyna haddii baawurtii gaadiidka shirgalaan wasaaradda gaadiidka maaban ku warqabna dowlad siyaad bana may haytay macnaha may la dhahay haddii baawurto may la dhahay oo tarasmataalo laku qaadaa may la dhahay caymis walla eroo jiraan baawurto macnaha miilandha ka jari beesay haddii ana shilgala dowladda macnaa dhaqaalahan ay badan dowladda kureeji jirna kaasay dowladda magdhowta sii sii jirtay macnaa caymisa macnaa ya ka jareen baawurta hataa tarasmataali la gooyoy taarge la gooyoy leysaga la gooyohoy anka leysanka la gooyo may la dhahay taxan may qaadahoy
yaxya weerow yasiye weerow walaka howlgalaase baydhabo inku badan kun bajaaj a b ay shaqeeyaan bili wali sideedi biloodba wali lagu qaaday tuma ishan doolar markii kunba jaad lagu dhow waliba bili sideedi bilood inagaasi tuma ishan kun inku badan oo doolar marka beesadaasay intay ku bahaayta la ergor wasaaradda haddana magaalada aan kumooqon iyada amaadsanta haddiiba aad tiriidii bajaaja baydhow ka hoolgalahayaan aad tiriidii tiridii ogaatay haddana beesadii laku qaadahay aad haddana hisaabti hisaabti oo idyeedaha kembati ka fikirta inaad xisaabta wasaaradda gaadiidka ee meega shaqaale ka shaqeeyaasa meega taraafik ee oo ka hoolgalahayta magaalada dadkaas masheera qaadahayana may ka noolin dadku labaatan afar saa bajaajo jidkan surun iriidu surun walaanshal hagahay may masheera qaadahayan ulaada ka hariirtay ka fikirtay aad macnaha markaa tiryaasi bajaaje iyo beesadii waxa ku xoroos tiryaasi iyo wasaaradda naftir jeeba qaabkii ee in shaqeeyahayd intun bajaaje ee ruugan dadkun oo ka hoolin ini ee ibiyo inshal biyen ti ee oo geeka bi hadii shaqeeyasa ee laka arag ini shaqeeyasa laga haqobadahay hoolis ata yo ee ee shaqeeyasa haddii bi shaqeeyasa la aragay iyo laga haqobadahayo hoolis ata dadkaasi walaagasay sharhagahayaan beesadiyo ka noolin mas walaayo suubiyahayaan meelka bahayaan ka fikirtay tidee
weero haddaan koo dhex gala wasaaradda gaadiidka shaqaalaha staafka iyo guud ahaan taraafikada margalesa dar haddii inbadata labaatan qof qiyaas laakiin ma ee tuma ishan kun sideedi bilood la dhaaf sideedi bilood la qaada ini wasaaradda iyo shaqaalaha shay ini ku qudan iyo aaman wali fadanka samaysidan yaa lanqaadahaya mise nidaam dowladeed intii shacabka lakanag yalan qaaday canshuurti nidaam waa nidaam shee horta nidaam dowladeed yalan qaadahay haddii oo nidaam dowladeed aan haada fadna leesinga la gooyo iyo walaa malarausa taarge la gooyo iyo walaa santamataalo walaa may dheega fadna beesadaasay wasaaradda sidaad hadaha hadalka haeegna naga hayta mayba ku dareensana ini ood ka fikira hayta wasaaradun beesada intay ka biyo hayta kusaar awshay majaradan kodloo waa anka barya ada maamula lakiin ay way ka maamulahaaya bulshadii ata qaaba lakiin maamulahaaya keliya anka mashquuloy beesadaasay wasaaradun intee ka biyahayd ka mashquul horta intaad beesad anka mashquul wasaaradun qaabsi aan shaqeeyahayd intun bajaajsi aan xaliyahayd oo intun daraawalin aan shalwadaan aaday aako inaysa dhalna bogol dabeeceda shalle kii madiile ee kii galnyaale ee kii hindhoole ee waalwelba okay hakiin nagda weerow een yaxya tumishan kun sideed bilood ku dib een sida abwaan weerow sheegi aad may kuga dar lahayd horta su-aalo may laraay may laraay weerow sheegay mayba walaalkay iyadiyada aan mahadsanyi bulshada sidiiba macnaha riimba may ka magmaada gaalmaali galnya dhagaleeye marka bulshada markii oo dhaqaale ahaan macnaha wasaaraddii iyo bulshadii wada shaqayntii gaadiidkii wada dhexeey wasaaraddii haddii dhaqaale lay qaadaa soo may laraay haddii aan hata til markaa uga badan ayaxay ahaan baajada lahaa haddii bajaada shilgalla mase walku halaago anolay suubsadaayo male mase anolay isku dibraana may may laraayo ka wasaarad ahaan gaadiid ahaan may laraayo walba mulin uqabada mulin uqabadayan buundadan abshirka ile markiina uqabada ta gududa kiyaalaan buundada jisiya goonya degaan dega meele ee baartu muhobadayan dhowr bajaada shilka gali meele marka wasaarad gaadiidka intan dhaqaale ha galaan maadaama wasaaraddii gaadiidkii ete gaadiidkii macnaha intan dhaqaale lagu qaadahay wasaarad gaadiidka halkoo gonta hata madugo korto bulshadii walba muqabdo korto haddii dhaqaale intan lagu qaadahay okay sanadkii markii la kordhow waa beesan ku badan lixdan kun ee deerasa dowladda koonfur galbeed wali jirsatay ama jirtay hadda lama sano i bar iyo jirta barkii oo reeb intii dowladdii isku surumaasi kubacdi lama sina haddii la kordhow lixdan kun tumi ilaa lama kun waa ero beesa hal milyan deerasa marka beesadaasay markii la fiiriyey jarta wasaaradda gaadiidka waddo ku mid ee baydhabo iyo dhistii ama waxyaabo shacabku geega qanac aan la sameeyo majaajilada saasa ka cabudaa runtii wasaaradda gaadiidka haddii oo dhaqaalaga siyada hareeyaad eelboorka aragdeen sidii is hordhaanhaay inus hadda ahayna wasaaradda dhaqaalagaas i badano yeedo kuusahaytona ma ah too bulshada maag lanku kuusahayo oo lan shaksiyaad ee isku isku aamahayo ma ah beesadaasi meel muuqata ilaa hadda shacabkan argayna ee meel muuqata oo shacabkan argayna hadda war caddeedadoo eeta markii wasaaradda gaadiidka yeedo hooli ubadaasa intii shaksi oo bajaaliyada kumid eh, mase anoo weero oo yeedaha i weerta mase adoo war caddeeaha ku weerta maka eraasa geeka wasaaradda gaadiidka yaa intun iyo intun suubiyahayta maamulka koonfur galbeed intii hadda goobtun eh, lakajari abaartun lakajari eh, mayba magaalada baydhabo eedhanka badadayahan qaxooto may baa la dhiseeyo guddi abaareed oo guddi gargaar oo abaareed oo dadka masaakiintee markaasi raashin iyo walaasay deegsiyaay beesadaasi inta kukoyta iswarsateed lakuyaaba in wasaaradda gaadiidka kukoyta okay aya yahya
horta wasaaradda gaadiidka may laraaye irin haddii wal taro oo dabadiisa daboolada fadhiya wasaaradda gaadiidka jidka la maro wasaaradda badeganta xafiisi hortay baa biyo fadhiyaan cagaarsho haddii ardayda la yaabas haan yooree bas waa biyo waaytay haddii aan hakuqabada booliiska booliiska may laraaye howlgalsho iyo nidaamsho iyo dowladda dhacay isku leh ka wasaarad ahaan koonfur galbeed wasaaradda maadaama gaadiidkii wasaaraddii ata gaadiidka baanaa may laraaye shilo la galo koraan dhibaatooyin aan koga korta shaqo xil macnaha shaqooyin badan ahaayaan gaadiidka iyo bulshadii macnaha wada shaqeynayaala gaadiidka haddii wallaku qaado nidaamkii dowladeed macnaha haddii jara dowladdii nidaamkii shahay wasaarad gaadiidkii bulshadii ogol in nidaam dowladeed laka shaqeeya walkastana diyaaran ata ka gaadiid ahaan gaadiidka markii banaanka la muudaan kontaroolada muudaan may laraaye dhibaatooyin badan la kulamaayaan dhinac asbaara naga toy walkasta naga toy anka magaaladii gudaasha may waa gudad oo tira badano iyo jidad xumo ee luqa badan ku qarxayaan bajaadadan le markaan uqabada ka wasaaradka gaadiidka ma araga hoyna macnaha bulshada tan tiraasha diirtay wasaaradda gaadiidka waa geedka cayamanooya ee soo baday hal may laraay halgoda duugday mase nusmi tira soo baday leyn haatoo bulshadii ma arag hoytab marka bulshada haddii dhaqaalo laku qaado aan eh nidaamna meeliyaala daraada anka damboyti raashinkoo la qiibiya ay bajaada ka gubdan ninkii bajaada say ka gubatay wasaaradda gaadiidka may laraay bajaada angaday may ma dhurdo beesiis usma shaqeeya siddeed bilood ku diba tumishan doolar lagu qaadaa beesiis ma dhurdo ay oo gabo ku fadeen bajaadley macnaha ka am- haddii aan hangnagada tirada bajaadley hadda geeka dhibaataha ku diirti macnaha oo may laraay shaqadii oo ka gudi jiraan nam walku qabadina male marka gaadiidka maadaama dhaqaalo lagu qaado waa in amni shoo horta sugda nanka markii dhaqaalo aad ku qaada soo may laraay oo ad walku qaadaas in amnigii ad gaadiidkaasi ada sugdo nidaamkii macnaha amnigaasi iyo wada shaqayntii in dhankii hamiini shaqaysta koro geen meelifada unbaha koro oo lan cadayam neelan erna macnaha tarasmaala saddex bilood oo qaadaas tumish meel ara halbeli baara shaqeyl era taas meylan argay macnaha dhaliilaan argay okay weerow wali meer abnin yang bajaaj Okay.
horta ma ka shaqeeyay fan waa beetuma shanta sidii bilood kadib aad shanta mata amee Eh, wasa- Magaaji meel eh, dheer ay annagaan baalka.
wasaaradda een, een, tarismataale biyo la qaaday horta ma- amniga sheeni Eh, welwel wasaaradda ninyi fara badan oo, een, canshuur ku qaadahayta macnagada doon laakiin eh, sida hadda yaxyo hor aan isu sheegay eh, tuma isha maalmood eh, bili tuma isha maalmood yay shaqeeyahayaan bajaajada Eh, maadaama a e b lan shal qaaday marka bil i tuma isha inta maalmood kaleed wasaaradda eh, maadaama canshuurtii ay qaadahayta eh, may la ero kor ama wasaaradda inqeexday bajaajada ku qanciday arrintaasi lanka madi bajaajta hagaadada wasaaradda ma ogaada usi bajaajta kuhe ana bajaajta waa hagaadadi mayba anfaday taarge anfaday inta anfaday welwelba kuwaas diiwaangeliyaa usi haas diiwaangeliye ini bajaaj usub us hagaadaya sheegay taarge langoya welwelba langoya xafiiskii usi markii usi bajaajtas hagaadadaay usi seeday hasku diiwaangeliy markii oo tuma ishan beel ituma ishanti beel usi shaqe laangnagadi hawargeliyey inuus inshaqeeyahayn may wasaaradda iyaba eh, lama shal biiday a e b artay erto isbelituma ishan beriya shaqalaan haay wasaaradda markan uurka baaluwa ogaadase lankun ini belituma ishan ber usu shaqalaan haay ogaadase may wasaarad shaki ka jarta intii tumishan maalmood a e b lan shaqeeyahay madi ayr neebsadahayta ini b shaqeeyahayta oo ayna neebsadahayt ee maalta ma- shaqalangayta waliba ee haaya dhanga tuma ishan belituma ishan ber shaqalaan haayan ma eh yaxayta usu ku hadali maybwa shaksi bajaajis oo tum belituma ishan ber shaqalaan hayti maayo ee dhanga shaqalaan hayti ma wasaaradda ogaada korta haddii waliba ee haayan geeka inshaqayn tuma ishan ber inshaqayn ogaada korta wasaaradda laakiin shaksigoo bajaajis Ay, ay.
belituma ishan ber walaalkay weer horta sheego may bua may laraay ma ee may buaha ee dhoy macnaha may laraay halgeema shaqeeyas beli haddii ee ana kuqabda tumishan beri shaqeeyaan biina beli tumishan beri leeb shaqeeyaan maadaama may laraay wasaa maadaama may laraay taras mataalaha oo saddex bilood la guyahay bil ibar lay shaqeeyayta bajaadiina wasaa bil ibar lay shaqeeyayta ee, tal- ee, sara- ee, saraakiisha ba- ba- tara- saraakiisha booliska qaybta taraafikada yaa maadaama bajaada tirada ku badada may harugeena in macnaha bajaadada ay biilan shal saara bilitumi shamberi shaqeeyaan itumi shamberi shaqeeyaan wasaaradda gaadiidka mayla ku faday maadaama ana bili tarasmataale saddex bilood inguyahoyta ana tumun hal bil i- haaf layba shaqeeyo saddex bilood maaba shaqeeya hoyab tumi shamber idatiida in kaxaraysantaan mayuunki meegasha qiyaasa ma dumay marka wasaaradda gaadiidka mayla ku faday maadaama s- b- eh, saddex saddex bilood markii oo qaada tumu bil i macnaa i- sh- haaf lay shaqeey bil tumi shamber lama shaqeyn bil tumi shamber tarasmataale la ilata inta kale idatiida layba in yaalaan la idatiida idatiida layba in yaalaan wasaaradda gaadiidka marka iyo wasa- ah, ah, wasaaradda gaadiidka iyo saraakiisha taraafikada yoo wada shaqeyn ku dhexayta lafada marka tan walaalkay weerow sheegay hadaa islahay guddi gudgurmad ka abaaro gudgurmad gurmad ka abaaro beesidii dowladda dhexay ha dhiibtay xamar allah ku dhiibi in marakacayaashan lagu wallanka goboda marka tan oo wasaarad ahaan leh hagale aan guddiga hata magalow wasaaradda gaadiidka Gaadiidkan- gaadiidkan markii inta ku taba.
maamulka koonfur Ya.
galbeed tiis meel ku baxaasana ka hisaabtanada gaadiidkan marka inta ku taba maseemba markaan ood gaadidka marka inta ku taba goobguud buuro shabeelow leh haddii aan era oo inta ku taba aan era macnaha maseeda kor goodgufshe shabeelow maykijey horta bajaaj layba qabteenay ina taree wadate beledka lee ka shaqeeysan lan era may laraay beledkiina may laraay miinta anke ma shaqeeyo kortaan sababta wasaaradda Marka- ama markaas hangoytay een, kama mamnuucday banaanka bajaajada may wasaaradda mam- wasaaradda mamnuuc- mamnuuc- may mamnuucay barnaamijyadaasi ee, ciidamada may laraay booliiska iyo amniga iyo barnaamijyadaas ayaa ku hadleen arrimo bajaada macnaa in saas ka- oo ka wada shaqeeyaan magaalada gudaasheed magaalada gudaasheeda maadaama wasaaraddii gaadiidkii baabuurkii taargalan goohay leysan loo gaadahoy tarasmataalan goohay gaadiidkii mayn qabado ay tahay wasaaradda macnaha
ugu dambeyn mayn ku qabado ay tahay tan haddii bulshada agshay ka lahnagada dhaqaale la qaado ay
bajaajalki oo a e b lin shalby iyo nemerehen magaalada gudaaj ee leka shaqeeyaan leeri benaklin diidi mareeri gubuuja maslaxada ku daya ana bajaajalkan oo a e b lin shalby i magaalada gudaasha leka shaqeeyaan ta leeri ana maslaxa oo may baan aragay maamulka is markaasi kasahanyi mayna ileeta meega bajaaja oo banaamenta in bahan la qobdi la gubi adlanki oo macnaha hoolaga kiindhuuran eeda ku sheegase lanki hoolaga guban eeda ku sheegase haya a e b haddii bajaajada lamshalbi mayba la fiiriyeen daqliga oo shicibka baydhowha ku bahow ini inka filanayn intun bajaaj oo yuunka iyo isla shaqeeyaan maka filan everybody shadaajiyey bajaaj lan kala dadka bershe bajaaj iyo wadaan daraawa leeku eeyeen joornaata leeku leeyeen ina joornaata jo ha ku saardan lanki bajaaj lahay beesidi biilji han ku saaran shidaalki ha ku saaran lafaagi bajaaj wallan dhaka la ha ku saar tarismataaligi beesiis nan aftirje walkii saabtame wal beesiis meelo dhaka la ha ku saar masla bii korto haddii oo bajaajo dhanba geeg isa shaqeeyaan ini ee i biilan shal biyoona maslaha laku deyey ini magaalada gudaha ile ka shaqeeyaan la erona maybu ahaa ee dhibaatooyin badan oo bajaajyadii oo qabsatiya jirta oo barnaamij lagu gubaayey okay weero maadaama aad hadda sheegtay wasaaradda difaac ay tahay marka intuun oo hayuu sheegi iyo reer baydhow dhugin sida ayaan warhayaan intaasoo kun oo bajaaj jirto milkiilayaasha oo leeyeen islataa wasaaradda meelay ku qaldanta meelas i meelasay fay lahayti saas ini intoysido meel la ero koro wasaaradda ha ha ha horta qofka ibni aadanka ilaahay le taam e ibni aadan taam e warlee ku qaldanaaday welwelba suubiyow meella wasaaradda ku qaldanta intee la saareen runtii dooga made runti laku sheega way ku feelayaha wasaaradda gaadiidka qaabeeshankeeda in shaqeeyahayta maadaama una hadda ka murumaani si aan aaminsan oo inta badan oona marwel baan inagnagadaa samaybwa keliya wasaaradda gaadiidka lafa ahaantiya mase dhismo ahaantiya an muuqato inayeeda eta wasaaradda gaadiidka maamulka koonfur galbeed soomaaliya inayeeda eta an muuqatoy taas ma muuqato leeta maaha man muuqata hadda laf ahaantiya man muuqata Eh, waddada wasaaradda jidshe horo eh, hortiya mara haysa iyo haya hadda sheegay eh, ini wasaaradda dhista kafay lahayti laakiin eh, welwelba may balalaar ilaahay yakiyin oo eh, aminti bilaawdo eh, ha- shi may ba aragaas ay adoo waracday hadda inyada baryayti ma- go-aan adalata bar meel hebel meel hebel suubi ado is arti lug- oo lamasan sadisan hadda kudib eh ada suubida lukuyaabo may waali ma qornayn in ad baryayti suubida marka may baa lahaa wasaaradda oo Gebada- dhalinyaro badanna lata waliyaado badan oo iyada ka shaqeeya soon badanna lata laakiin mayba kula dardaarmay wasaaradda gaadiidka bajaajyadan uleys badan ya saaran si hadduu yahay sheegay Eh, qaabka maamulka usan shaqeeyaha tarismataalagu intu beesadu la qaado jarta dowlad kasta may ku hormaraasi horta beesayada isku kuusti canshuurta canshuurta laakiin nidaam lan qaado nidaam lan qaado shacabkana la kanaga shacabkana la kanaga laakiin may baa kale eh, eh, eh, inta kinku bahaasi walaalkay weerow sheegaba horta dowladda markii ay dhaqaalo qaadamay la faday hor dowladda in bengi lahaato la fadaa
waata wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda mayna ima qaalaan oo beesada may ba- may ka shubooyna account oo shakhsiyaad leh oo macnaha shirkada la jeeya
akaunka shaksiyaadka dheke anib akaun walaha beese beese oo koonfur galbeed ha ku batina akaunkay maka aragahayo haddii oo geeka akaunka akaunka shaksi
shaqsigaley waa lanki wayla sheegaa meelasi wasaaradda oo koonfur galbeed ha ku bati akaunka ha ka dhiiday macna wasa- wala- lanku shaqsigan dililey waa wasaaradda wala la sheegahaya laakiin beesi waa lanka talgala in bangiga la keeno.
baarlamaanka koonfur galbeed hata markiina ha goboda baarlamaanka may matelay shacabka matele baarlamaanka koonfur galbeed intan dhaqaalaha shacabkan lagu qaado sanadkii koonfur galbeed may hagalaas miisaanidii haddii geegka la warsada ama ku jibaaba kornay lahaa miisaanidda koonfur galbeed geeg haddii la dejiyey sanadkii weli hagalow ciidan shayna macnaha may ladhahay tayo waa lada faday dhinaca may ladhahay horumarkana tale may ladhahay horumar badan ku baafadii magaaladii la xisaabtana kuway faday haddii sharci dejin eh, may ladhahay miisaanidii dalka hagalaasiba lanku warqabne macnaha may ladhahay shirkada- shirkada kambani ee yaa yaa qaadahan yala koohan walaan anka kambaniyaalka wala sheeno ee meel ay canshuur ku qaado naftatidii oo taargan walaan koohan dawladda nidaamha la gali kambanigaas intaas dhaqaale haddii usa oo su aruuri intan sheer ay kaleey dawladdii may sheer ay kala tayeen markan canshuur aad ma ku haasan bas bajaal canshuur ku qaadays marka waxyaalo badan baa jiraan may bua in walaaxyaas badan may bua lagu wada saxa macnaha yaa nidaamsha oo yaa ka- ka- kafaylaha- Geb- geb- gebagabadii marka may anku bahay ana in macnaha gaadiidkii lagu warqabo jididkii oo la ogaa jidkii inka badan bajaad shaqeys may bua kan iskiirow may ladhahay a d c i macnaha may bua may ladhahay eh, magaalada gudaha bajaada meel inka badan buuntada abshirkaayo markii ada fiirida shilal badanaa ku dhiyo hoyaan ku warqabtay wasaaradda gaadiidka macnaha walaalkay weero haddii afshay may ku dhiigay macnaha in ka habboonaayta in jidka suubida Ah, waa ka habboonaayta me waa mar waa in suubida maadaama bulshadii wal ku qaado ayd waana gebagabadii ma inku bahay in wasaaraddii iyo gaadiidkii wada shaqeyn badan ku dhexayta la xisaabtana la hala macnaha se oo baawur laanka markii ada wal ku qaado xaqaa wal kii leeyay sidiisba saddex bilood haddii naada ku qaado waana halbal ee mayl araayto mishan beri la shaqeeya kuram gabagabadii markuu may unku bahay meel raay in macnaha wada shaqeyn nidaam ee oo macnaha gaadiidkii iyo sidii ku wada shaqeeya fadan la hala gabagabadii may unku bahay intaasa unku baha weera unka dambeyntii ama gebgebadii ma erlahayti horta wasaaradda gaadiidka ma-a ajnabi oo eh, una weerdhina ma-a dadka una dooranayo maamulka una dooranayo lanka aad dooratoona adi la xisaabtama korto Eh, haddii ad la e eedayto bataatama ma la xisaabto ma manseedo e eedeeleed ortoon ana iila qaldanta Eh, jirina sida yaab waxaan marakin kuwaas laakiin caafimaadka inyar inyaro war gobadka inyar inyara lan deero doonaha wasaaradda kalaamka inka dambuyo an kala dardaaro mayyamayba usiyaa haraagaagu waa uu sii yaraanayaa fadlan lacag ku shubo waleero hore dhiigdiya aan maleeyo ee sumcaddaa horaa in sii yaraadaha ay tahay isbedel muu yeero fade ana gabagabada inka dambayta wasaaradda may la raay ee bafaarasho macnaha may boqoladka inka badan dhay macnaha may buuhan dadka oo on may la raay bulshada matelow oo xildhibaanada ee koonfur galbeed ha ku jeedi waay haddii xildhibaanadaasay bulshadii yoo matelay bulshadii in hadalaan bulshada dhibaatadan ku baha fadii erfadeen